Maamulka degmada Xunbeys ee gobolka Karkar ayaa qabtay munaasabad lagu daahfurayo mashaariic horumarineed oo si isku tashi ah ku dhisan bulshada deegaanka. Mashaariicdan horumarineed oo ay dhiseen bulshada degmada Xunbeys ayaa waxaa ka mid ah xarunta degmada, saldhigga ciidanka booliiska, iyo xarun loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka. Guddoomiyaha degmada Xunbeys, Axmed Yuusuf Cusmaan, ayaa ka warbixiyay mashaariicdan.
ee kalfadhigii labaad bayna maraysaa oo u furma annagu haddaanu reer xumbaysnahay waxa uu ku salaysan yahay isku tashi gurigaa waxaa lagu dhisay hadda aynu joogno degmada isku tashi saldhigga waxaa lagu dhisay isku tashi m c h ka waxaa lagu dhisay isku tashi iskuulka waxaa lagu dhisay isku tashi annaguna isku tashigii baanu meeshii ka wadnay qodobkaygii koowaad wuxuu ahaa in aanu dhisanno macadka oo aanu ku dhisanno isku tashi isaguna waa noo qabsoomay wax yar oo ranji iyo caddayn baa ka dhiman laakiin inta kale way qabsoontay insha allah waxaan leeyahay intii ka shaqaysay iyo intii dhaqaale ku bixisay dhammaan ilahay ha xifdiyaanu leenahay waxaa kaloo noogu xigay iskuulka oo isagana lagu daray fasal oo isaguna wuxuu noogu qabsoomay isku tashi buu noogu qabsoomay Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Karkar Xirsi Yuusuf Caamir ayaa bogaadiyey bulshada degmada Xunbeys.
waxqabadka ay soo jeediyeen iyadoo aan degmadu lahayn cashuur laga qaado laakiin isku tashi lagu wada tashaday saldhiggii lagu dhisay ee gurigii degmada lagu dhisay cusbitaalkii la dhex dhigay ee macadkii laga sarqamiyey ee iskuulkii ee waxbarashada uu u furan yahay ilahaasaa mahad iska leh Ee, waan uga mahad celinayaa marka ugu horreysa reer xumbays ee waxgaradkooda ganacsatadooda ee aqoon-yahankooda dadkooda siyaasadda ku jira ee weliba wad- sirdoolihii oo maalin dhoweyd iyo agaasimayaashii halkan imaanaya cusbitaalka dhagax dhigay aad bay aad baan ugu mahad celinayaa gacmada wada jir baa wax ku gooyaanin Ee, waa sidii guddoomiyuhu sheegay Ee, markii maarata dadku isku tashado oo isagu wax qabsado baa wixii ka dhimana dowladdu u dhammaystirtaa ama adeegyada haddii dowladdu keeni weynana ee dadku la baxaanina waa booskii dowladnimada oo la buuxiyey wax kale markaa dowladnimada ugu bedelaysaa Ee, sidaasay tahay nimcooyinkaynu haysanno nabadgelyadaynu haysanno dadku ma wada haystaanin Ee, markaan dib wax Mashaariicdan horumarineed oo laga hirgeliyey degmada Xunbeys ayaa door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta iyo bilicda magaalada kuwaas oo loogu adeegi doono bulshada degmada Xunbeys.